madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha dalka gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale ayaa salaada janaasada kula dukaday meydka garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada aaska marxuum cali mahdi mudane xasan xundubey jimcaale ayaa sheegay in si nabad ah ay ugu soo dhammaatay qabanqaabada aaska guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan si gaar ayaan ugu mahadnaynaa dadka muqdisho jooga oo runtii dulqaad muujiyey maanta oo jimco ahayd oo jidad badan la xihay inay dulqaad weyn muujiyaan aadaan ugu mahadnaynaa ayagani ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joogto waxaan uga mahad celinaynaa istixqaamka iyo dulqaadka waxaana ilaahay uga baryaynaa subxaana wa tacaala marxuumka inuu naxariisto in loo soo wada duceeyo meel walbo la joogo in loo soo duceeyo ugu dambayntii hawshaan oo runtii si wanaagsan noogu soo gebagabowday si gaara warbaahinta ayaan u ammaanaa runtii oo u soo taagneed hadday tahay mid toos ah hadday tahay mid muuqaal ah hadday tahay qoraal oo kaalin muqlika uga qayb qaatay arrintan aadan uga mahad celina dulqaadka ay muujiyeen iyo firfircoonaantaba dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed ayaa u mahad celiyey qof walba oo door muhiim ah ka qaatay aaska madaxweynihii afraad ee dalka waxaan u mahad celinaynaa mas-uuliyiintii u soo xilqaantay hawshaan dhammaantood hadday aan lahayn kuwa xilqahay iyo kuwa horeyntaba bulshada soomaaliyeed ee isu taagtay janaasada ilaa haddana taaganayaan ayagana uga mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto samriga iimaanna ha ka siiyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii iyo eheladii uu ka baxay mudanayaal waa ilaahay mahadiis si wanaagsan ayay noogu suuro gashay dadaal badan oo la sameeyey kadib in laga soo qaado meydka magaalada nairobi ee dalka kenya la keeno dalkiisii lagu tukado mas-uuliyiintu ay kula dukadaan garoonka diyaaraduhu ay caga dhigtaan kadibna la keeno goobtii lagu aasi lahaa oo ah masaajidkii oo isaga dhisay qayb ka mid ah waxaan uga mahad celaynaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay howlahaas oo nagala shaqaynaysay aan u ducayno marxuumka janaasadana meel walba oo dalka soomaaliyeed masaajid ku yaal ama culimo ay joogto inay u tukadaan oo ay u duceeyaan ayaan ka codsanaynaa aaska qaran ee loo sameeyey marxuum cali mahdi maxamed waxaa ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaanshi cabdulaahi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo mudane shariif sheekh axmed mudanayaal ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka xubno ka mid ah golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada qalabka sida duubabka dhaqanka culammada soomaaliyeed ehelada marxuumka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada